Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Puntland ee magaalada Garowe tababare Nkufunri waxaana ku mid ah bilaanta ganacsiga Young Malaika iyo han hada lan tababaraya habka lan sameeyawa iyo habka lan ajiijowa ee malaa'ika oo ku sugan meelo ku baxsan ee xeebaha. Ujeedka tababarka yahay ka kor lanka qaadawa fahamka faa'iidada amawka malaa'ika dadka reer Puntland ee ku noolanga dhulka ku baxsan xeebaha. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland Sharmaka Yaasiin Cali iyo faahfaahin bixiya faa'iidada uu leeyahay ku qaybgalayaasha tababarkunga.
Dry fishing cooking oo ah kalluunkii maadaama tababaro oo jiray tababarkan oo daba socdo sida loo qalajiyo kalluunka xeebaha magaalooyinka xeebaha sida kalluunka loogu soo qalajiyo loogu diyaariyo kadibna loo geeyo magaalooyinka ka fog ee miyiga ah kadibna lagu sameeyo dry fish cooking ay samaystaan oo maanta gabdhihii loo qabanayo Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Puntland Dr. Rashiid Maxamuud Yuusuf ayaa sharaxay qorshaha wasaaradda ku eedan horumarinta kheyraadka badda.
kalluunka qallalan si loo karin lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda waxaa mas'uuliyaddeeda tahay waa maamulka iyo maareynta iyo hir- iyo ilaalinta kallu- ee, kalluumeysiga Ee, tababarkan muddu soo socday muddadaas waxaa ka horreysay in boosaaso lagu soo qabtay tababar kalluunkan maaragtay freshka la yidhaahdo sidii loo karin lahaa looga faa'iidaysan lahaa isla markaana loo qallajin lahaa haddana kalluunkii qalla- qa- qallalnaa oo ah kalluunka xaniidka la yidhaahdo haddana sidii loo maxaan ku idhahdaa kaydin lahaa ama conservationkiisa loo kaydin lahaa loo ilaalin lahaa qualitigiisa ama tayadiisa haddana loo karin lahaa iyadoo lagu karinayo noocyo kala duwan oo badan ayaan maanta iskugu nimaa inaan haddana tababar kale sii furno Ee, kalluunkan qallalan keliya ma ahan in la kariyo la cuno keliya waxaa weeyaan in looga faa'iidaysto xitaa nutrition ahaan nafaqa ahaan xitaa ciyaalada iskuulaadka dhiganaya hooyooyinka dadka waaweyn waa waxaa weeyaan waxay u leedahay qiimo waayo waxaa ku badan nafaqo nafaqada ku badan oo nafaqadii iyo wixii lagama baab lagama dilin waa qoraxdaasa maxaan ku dhahdaa iyo hab casri ah ayaa maxaan ku dhahdaa loo qalajiyey kabacdina maxaan ku dhahdaa isagoo oo qallalan oo si fiican loo keediyey haddana dib loo karin doono marka wasaaradda markaad eegtid keliya ma ahan in aanu xeebihii keliya iyo isku xidhayno ee, maxaan ku dhahdaa berigii dadkii deganaa ujeeddadu waxay tahay in sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka kalluumaysiga ama wax soo saarka waddankaba loo kobcin lahaa Ee, haddeerto waxaa jirtay muddo ilaa haddeerto ugu dambeysay bilihii sanadkan soo dhaafinay in eh, timan badan ay baxeen ay xogo xog ururin ka soo sameeyeen meesha le- waddankao dhan ilaa iyo laasqoray ilaa garacad tababarkunga intuusa dareer iyo weliba ku faa'iidaysado doonee bilaanta kushalkooyanga deegaano ku tirsan Puntland siyo bulshada intiyoo kala ndirsiyanka faa'iidada amawka usan laya malaa'ika